mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa kormeer ku tegay markiiska imaamul shaafici oo laga hirgeliyey duleedka magaalada cadaado ee gobolka galgudud markiiskan oo ay hirgelisay markiiskan oo ay hirgelisay jimciyadda khayriga ah ee alfurqaan ayaa waxa uu ka kooban yahay qaybo waxbarasho iyo sidoo kale deegaan ah looguna talagalay in looga faa'iideeyo dadka tabarta yar ugu horeyn mid ka mid a mas-uuliyiinta maamulka markiska imaamul shaafici ayaa waxa uu ka warbixiyey qeybaha uu markiskani ka kooban yahay iyo ujeedooyinka loo sameeyey aalkii iyo masaajidkiiyo hadda aan joogno iyo meelihii cuntada lagu cuni lahaa ardada meeshay jiifa laheyd fasalladii ay wax ku bara lahaayeen macallimiintu meeshay degi lahaayeen xarun weynoo waxbarashadeed deegaankan aan ugu talagalnay alxamdulilah meel fiican oo gabangabaan oo soo gaaray hadda hadda waxaan u diyaargaroobaynaa deegaankii iyo dadkii soo degi lahaa oo ayaguna ka faa'iidaysa lahaa waxyaabihii kaloo nolosha dadka ka caawinayay hadafka ugu weynoo loogu talagalo meeshaan loo hirgeliyey waxay ahayd dadka inay waxbarasho ka helaan gaar ahaan dadka fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka agoonta mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo uu ugu horeeyo guddoomiyaha degmada cadaado farax diiriye warsame iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xersi yuusuf bare ayaa waxa ay bogaadiyeen dadaalka xaruntani lagu hirgeliyey iyaga oo tilmaamay in ay baaq u dirayaan dadka alle waxsiiyey in ay qeyb ka qaataan sidii dhismaha markiskani loo sii horumarin lahaa maantay iyo maalintii meeshaan aan cagafta ku wareejinaynay waxay kala tahay laba maalin oo kala duwan oo laba muuqaal oo kala duwan iyo laba farrimood oo kala duwan diraysa waxay taasi muujinaysaa dadaalka ay jamciyadda alfurqaan ku bixisay in meeshaan la soo gaarsiiyo mashruucan khayriga ah ee ballaaran oo ceelkii biyahan uu qodan yahay jiifkii iyo masaajidkii iyo xarumihii kale oo asaasiga ahaana maanta ay dhammaad ku dhow yihiin maanta wixii ka dambeeya waxa markaskan u baahan yahay waa renovation iyo qurqurxin iyo jardiimooyinkii iyo meelihii cayaaraha in loo sameeyo dadka muxsiniintana waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan waxaan dhex joognaa markiisul imaam shaafici oo aan qayb ka ahaa bilowgiisii waxaan u jeednaa waxaan ishii aragta maahan il kale qiyaasi karin waxaan aad ugu mahadinaynaa ilahi subxaana wa tacaala marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa dadkii wax la baxay sadaqada la baxay dadkii ka shaqeeyey dadkii soo aruuriyey dadka halkan keenay dadka dhismayaashaan sameeyey ilahi ayaan uga xamdi naqaynaa waxaan rabaa magaalada cadaado iftiin weyn ayaa u soo baxay waxaanan dhex fadhinaa maanta oo dhex joognaa masaajidkii oo dhammaaday xarumihii jiifka oo boodhinka oo dhammaaday iyo meelihii cunnada lagu cuni lahaa waxaan u jeednaa inaysan kow iyo laba joogin waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan ku celiyo codsiyadii dadka waan wanaagsane ay soo diri jireen oo culummada oo hadda dhinacyadana fadhiya dadka ilaahay waxsiiyey oo ummadda muslimka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna dadka dhulkan u dhashay oo u ahaa buddhig wax maanta halkan ka qabsoomay inay weli baahidii jirto kana codsanaynaa inay haddii ilaah yidhaahdo ay ku soo daraan intaa ka bacdii maantii runtii waa wax lagu farxaanu soo aragnay abaar baan ku dhex soconnay dhismayaalka iyo qaybaha kala gedisan oo uu markaskani ka kooban yahay runtii waa bogaadinaynaa culammadana iyo dadkii muxsiniinta sadaqada la baxayna ilaahay khayra ka siiyo dadka danyartaa oon wax iska bixin karin iyo dadka reemiyiga in maaragtay la dhex keeno oo loo soo dhoweeyo waxbarashadii oo aad iyo aad wax loogu farxo weeye runtii haddee machad diiniya oo boodhin lo college waa college diiniya oo boodhinkiisa wato wey aad iyo aad wax loogu farxo weeye diinteenna in maaragtay sare loo qaado oo la casriyeeyo dadweynuhuna inay ka faa'iidaystaan baan rajaynayaa innaguna ka wasaarad ahaan degmooyinka dhirtii aan siinoo kale aan siinayna hal degmo hal degmo kama tabar yaridin cadaado intaan siinay ama gaalkacaysanaa aan siinaynaa
xarumaha lagu barto diinta islaamka ayaa si weyn looga hirgelinayay deegaanada galmudug kuwaasi oo qeyb ka qaadanaya in uu sare u kaco fahamka ballaaran ee bulshadu ka qabaan diinta islaamka waxaana xarumahani ay qeyb ka qaadanayaan in arday badan ay ku biiraan lana baro diinta islaamka